bale kismaayo kulankiinii aad ku yeelateen maxaad oga hadasheen
walaalle waxa weeyaan waa run oo dee shaqada hadda boliiska iyo arrimahaas hadda taliska maamulka ciidanka booliisku waa wax yani maxaan ku rahda joogtaa oo dee xilli kastaba yani shaqadeedu taagan tahay hase ahaatee shirka hadda saakaanu sugnayna shirka lagaga hadlay xagga amniga iyo nabadgelyada iyo isbedelka xaaladeed oo la rabo in yani shaqada dib habeyn lagu sameeyo way baa wasdabar u ah waxaa kaleto jirta oo ugu muhiimsan hadda qodobada aan masaakada idaacadaha iyo midiyaha aanu siinaynay yani arrimo xagga wadooyinka la xiriiro weeye oo riboodadeedu ayaantanba nagu imaanayaan annaga laftiga iyaguna aanu indhaha ku haynay taasoo aanu rabno maanta iyo waxaan malayaa bishuu april waa bisha hadda april maanta koob iyo toban weeye adigu maalintuna waa maalin isniinaan filayaa ilaa sabtida waxaan jecellah hadii aladma barnaamijkaas inta korsan inaan baaqiyada soo gudbino dadka gaadiidleyda wadooyinka barnaamijka wadooyinka marka muxuu yahay
barnaamijka wadooyinka walaala waxa weeyaan adigu bartilmaamadyada meelaha hadda ah saddex barood weeye barta koowaad waa dahabshiil ilaa dalcadda barta labaadna waxa weeye skeedka somali star ilaa suuqa balcad oo bakaarileyda iyo ganacsatada ah barta saddexaadna waxa weeyaan waa warshada hilibka ilaa iyo aargada arrintaa marka waxaa dhacday walaalle waad la socotaa oo dee xilli kastaba adiga laftigaaga wadooyinka inaanba baa suurtagal ah waxaa dhacday arrimo fara badan oo caqabada ku noqday yani xaaladii emergencyga ahaa shil baa meel ka dhici kara laba gaaraa isku dhici kara gaari baa gadoomi kara dad baa ku dhaawacmi kara qof baa xabada ku dhici kara laba qof baa dhib isgaarsiin kara emergency waxaa laga yaabaa iyadoo loola carariyay isbitaalkii in jibkiiba xiran yahay arrintaa marka waxay ku saabsan tahay waa arrin la rabo in yacni gaadiidka sida sharci darrada ah jidadka loogu xirayo haba u badnaadeen gaadiidka tagsiilayaasha iyo d l da isla mar ahaantaas yani arrinta aanu rabno maanta inaanu dhab uga hadallo aanu doonayno dhulka bari in lagu soo colceliyo si ay uga dirgaan faahfaahinteeda ugana badbaadaan yacni raqaabaha ku imaan kara haddii waktigaas la gaaro howlfulinteeda gaadiidkii lagu helo iyo darawalkii yani maxaan kule u hogaansami waayo ama awiirta walaale baaqaas waa baaq aanu rabno inaanu digniinteeda ugu gudbino qaabka ah dhowaan waxaa la hadalhayay in ammaankii kismaayo ciidamada etoobiya ee dhowaan tegay ee lagu wareejinayo arrintaas iyadaa maxaad ka leedihiin maamulka jubba haddaad tihiin
walaalle maamulka jubbo ciidanka yani amniga gudaha ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka booliiska ayaa ugu xilsaaran iyadoo shirkii heer qaran ahaa adugeyd oo la isugu yihin magaalada kismaayo oo soomaali oo dhan iyo dowlad goboleedyada ka jira oo dhan iyo beesha caalamku ay isugu yimaadeen ayaan yani ciidan ajnabi ah oo ama amisoomta kaleto sida kenya iyo burundi oo kaleto ah ama kuwa hadda etoobiya midna ayaan yani amniga gudaha shaqo ku lahayn ciidamada yani nabad ilaalinta oo amisom ama jabuuti ha ka socdeen waxaanle ama ha ka socdeen etoobiya ama kenya ha ka socdeen ama meelaha kaleta qaybaha ka jooga ha kamid ahaadeen yacni difaaca xuduudaha iyo difaaca dibadda ayay u xilsaaran yihiin laakiin amniga gudaha magaalada walaalle waxaa ku shaqa leh waa booliiska jubbaland iyo ciidanka nabad sugidda qaranka jubbaland weeye waa gartay xaaladda amni ee magaalada kismaayo waayadii dambe mararka qaar al-shabaab waxay kusoo tuuriyeen madaafiici garoonkii magaalada gudaheeda waxaa lalahay mararka qaar waxaa ka dhacaya israsaaseyn kooxaha iyo ciidankii u dhexeeyo arrimahaasi maxaad natiijahood ka gaarteen ma jirto walaalle wax israsaaseyn ah oo magaalada kismaayo dhexdeeda ah hadda heer waxay taagan tahay magaalada kismaayo maantay haddii qofku ama habeen ha noqoto ama maalin ha noqotee meel xabad sharqanteed laga maqlo lala yaabo oo la yidhaahdo abio maanta xabad baa dhacday bay taagan tahay waxaana fiicnaan lahayd yani inaad xogogaal in badan u ahaan lahayd haddii aad hadda magaalada kismaayo gudaheeda joogtidna waxaan filayaa waxaada fara badan inaad kala socotid amnigeedu boqolkii boqol inuu yahay yani waa wax caalamka adduunka o dhan maanta inta laga ogyahay soomaaliya gudaheeda oo dhanna laga ogyahay oo laga warqabo tan dhinaca hadda horiyaasha yani qolada hadda ad weydiisay ay kusoo tuurtuuraan sometimes waa marmar dhacdooyin ah taasna wax hadda soo gaara yani airbortka gudihiisa iyo difaacyada ma aysan ahan waa wax yani meelahaas laga soo tuurtuuro weeye wax joogtaana ma ahano waa sometimes waa waqtiyada qaar marmar u dhacda waad la socotaayo dee nimankaan yani dhaqamada ay ku dhaqmaan baa barnaamijkaas yani maaragtay inay hadda meel wax ka tuuraan ah laakiin magaalada kismaayo gudaheeda waxa weeyaan amnigeedu boqolkii boqol waa sugan yahay wax dhibay kama jiraan ciidamo isaga hor yimaada ma jiraan dable isaga hortimaada ma jiraan cid yani maxaan ku idhahdaa cid wax ku yeeshaa ma jirto sideed saaco habeenimaa la soconaya sagaal saaco habeenimaa la soconaya qofku wuxuu gaaray heer uu xor u noqdo inuu saacaddu doonana gurigiisa ka bix karo saacaddu doonana gurigiisa imaan karo waa mahadsantaa afhayeen
idinka ayaa